maamulka deegaanka baxda gaabiyo ee gobolka mudug ayaa cabasho xoogan ka muujiyey baahiyaha dhanka adeegyada bulshada ah oo ka taagan deegaanka ah gudoomiyaha deegaankan oo warbaahinta la hadlaya ayaa sheegay in bulshada deegaanku ay haatan la dadaaldhacayaan caqabado badan ah oo dhinaca adeegyada bulshada ah sida helitaanka biyo nadiifa adeegyada caafimaadka waxbarashada iyo wadooyinka gudoomiyaha ayaa sidoo kale ku baaqay uguna baaqay dowlad goboleedka galmudug hay-adaha samafalka inay si deg deg ah kaga jawaabaan baahiyaha ka jira deegaanka si loo daboolo adeegyada as-aasiga ah ee dhinaca nolosha bulshada ah waxaanu tilmaamay inay xal u helidda arrimahan ay muhiim u tahay horumarka iyo xasiloonida deegaanka meesha deegaankan dowladdu baad maanta waa joogtaa adduunkana waa arki doontaan waxa shayoo kale wax beeran maahan caafimaad baa jirin waxbarashaan jirin xarunta dowladdaa jirin guribaa guryahan dhisan saldhig u dhisan booliis guryahi waa dhammaystirin numadadna waxaan nidhi dowladda galmudug waxaan nidhi meeshaan maa dhisannay oo ma waxaan ku deeqnay biilisan baan ku deeqnay dhammaystirta laba sana qaybiyata laba sana qaybiyata biilisana ma hayno biilis sidii la keeni lahaa oo lasaan maanta la keeni lahaa waxa maanta dhac ma dhaceen meeshaan waxay badda biilis u baahan tahay caafimaad u baahan tahay xarun waxay u baahan tahay mataqaana deegaan u baahan tahay waxbarasho u baahan tahay wax waxaas maa dhama hayno wasiirka amniga waa noo yimin waxbarashadu waa noo timid beri waa noo yimaadeen wax aan noo imaan lama arko mid walba waxay yimaadeen namadii u yimaadeen maahane horumar waa imaan namadii waxay u yimaadeen in wax qabtaa mooye namaduna waxay ku jirtaa meesha in saldhig bilis la keeno bay namadda ba ka mid ah laakiin maalin walba in la taagnaado nin remihii la cayriyo wax nadaama maahan maamulka galmudug madaxweynaha gobonatoroha gobolka xildhibaanada wasiirada waxaan ka codsanaynaa deegaankan dad balaaran baa degan in loo dhugmo lahaado ayaan soo jeedinayaa waayo iyadu meelaha dhow bay aadaan meelaha dhow magaalada dhow degmada dhow aadaan safarka dheer iyo hadiidaya mataqaana iyo meelaha socodka dheer bulshada deegaanka baxdo gaabe ee gobolka mudug ayaa rajo waxa ay ka qabaan in codsigooda laga soo jawaabi doono si deegaanka loogu hirgeliyo adeegyada aas-aasiga waa nolosha bulshada